magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa soo gaaray macalinka xulka qaranka toddobiy toban jirada soomaaliya macalin daadir amiin waxaana socdaalkiisa magaalada kismaayo u soo gaaray uu ku qotomaa sidii indheindheen ugu samayn lahaa ciyaartoy waayadii dambe loo diyaarinayay xulka qaranka soomaaliya gaar ahaan toddobiyo toban jirada lixiyo toban jirada iyo weliba shan iyo toban jirada kuwaas oo tababar iyo aalamiinto kala duwan ku qaadanayay garoonka kubadda cagta ee waamo ee magaalada kismaayo macalinka markii uu soo gaaray magaalada kismaayo waxa ah uu horay ka galay shaqooyinkiisii kala duwanaa u yimid magaalada waxa uu isla maalinkiiba booqday garoonka uu tababarka iyo diyaargarowga uga socdo ciyaartoyda loo diyaarinayo xulkeena qaranka soomaaliya macalin daadir amiin ayaa waxa ah uu ciyaartoyda kala duwan ee loo diyaarinayo xulka qaranka soomaaliya ee shan iyo toban jirada lix iyo toban jirada iyo toddobiyo toban jirada kula hadlay garoonka waxaana uu ka warbixiyey socdaalkiisa uu soo gaaray magaalada kismaayo isagoona ididiilo iyo sidoo kaleeto himilooyin kala duwan geliyey ciyaartoyda kala duwan uu la kulmay ulijeedada ugu weyn oo aana halkaan a u imid waxay tahay in qaranka oo soomaali weyn uu ka dhexeeyo oo maanta xaq u leh ciyaartoy walbo meel walba uu ka joogo magac soomaali sheeganaya mijaaniskiisa u helo inuu matali karo difaaci karo waxna qaban u qaban karo dalkiisa marka insha allah halkaan waxaa u imid in ciyaartoyda oo nasiibka u yeelan karto oona difaaci karto oona matali karto oo maanta dee oo jaaniskiisa qaadan karo inaan aragno maalmaha aan joogi doono insha allah waxaan rajeyn doonaa ciyaartoy fiican tayo leh meeshaan inaan ka heli doono dee insha allah waana sii socon doonaa aadaan umaasantihiin qeybaa ka tihiin maxaa lahay dhanka kale macalin cabduqaadir boo oo ka mida macalimiintii juhdiga geliyey soo saarista ciyaartoyda kala duwan ee matalaya xulkeenna qaranka soomaaliya shan iyo toban jirada lix iyo toban jirada iyo toddobiyo toban jirada kana bixi doona magaalada kismaayo ayaa sheegay in qof walba nasiibkiisa uu ku xidhan yahay xirashada fanaanada qaranka soomaaliya maadaama wakhti badan la geliyey macalinka ugu horeeyey oo simatiin ah oo shaqan ugu yimid waay marka farxad noota dhammaanteen ninkii nasiib u yeesho qarankaana maalinta faranis u gashanaa ninkaa nasiib u yeelana dacalfumiyan soo ma waa shaqa caam ee la wada leedahay soomaalina wada leedahay waa macalinkeenii waa macalinka qaranka ninkii nasiib u yeesho qarankaana maalinta faranis u gashanaa ninkaa nasiib u yeelana dacalfumiyan soo ma laakiin macalinka wuxuu intaa kan u yimid waa macalinka ugu horeeyey oo simatiin ah oo shaqan ugu yimid waay marka farxad noota dhammaanteen aan soo dhaweyna macalinkeena dhiirigelintiisana dhayso insha allah bilaw karin si kastaba ha ahaatee soo gaaridda macalinka toddobiyo toban jirada soomaaliya magaalada kismaayo ayaa waxa ay qayb ka tahay diyaarinta ciyaartoyda qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya matalaya iyadoona magaalada kismaayo ay qayb ka noqonaysa ciyaartoydaasi kala duwan ee qaranka matalaysa inuu ka xulan doono halkan ciyaartoyda ka anfacdo